wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa wado qorshe lagu horumarinayo dekeda caalamiga ah ee magaalada muqdisho caasimadda dalka wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud aadan ayaa soo dhaweeyey kambaniga cusub ee laamo kaa oo ka mid ah kambaniyada maalgashiga ku sameynaya soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay horumarinta dekeda magaalada muqdisho islamarkaana ay wadaan qorshe dib udhis loogu sameynayo dekeda wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa yiri ahaan ganacsatada soomaaliyeed oo ku dhiiratay inay dalkooda maalkooda ama muruqooda iyo maskaxdoodaba geliyaan inuu ku dhiiranaan dalkooda xilliyo adagna lagaga soo gudbeeyana dartood gaar ahaan kuwa maalgashaday dalkooda gudihiisa oo dalka dib ugu soo noqday ama maalgashiga hadda aanu u joogno maanta xariijadiisa ha noqoto ama kuwii ka horreeyaba ha noqoteen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa annagu ka wasaarad ahaan ama ka dekad ahaan inta tabarteeda kolley waxaan isu daynaa sida ugu hufan ama ugu wanaagsan badeecada inta soo gaadhaana ay sida ugu fududa ugu degi karto badeecadda inta ka baxaysa oo haddaba badeeca ka baxda inta aanu labalaabi lahayn loo kordhin lahaa kambaniga laamo maanta nagu soo kordhay waxaanu leenahay soo dhawaada waxaad kusoo dhawaanaysaan waa dalkiinin waa dekadiinin magaalada muqdisho ama dekeda magaalada muqdisho waa ishii ganacsiga dowladda ama dalka dekedan wax aada fara badan baa ka dega hanti aada u fara badan oo ummadda soomaaliya leedahay baa marta capacityga dekadu wuu yaryahay waxaa soo mara oo ka dega markaad u fiiriso iyo dekeda qaab dhismeedkeeda markaad fiiriso aada buu u yaryahay laakiin waxa fududaysa waxaas oo dhan dadaalka aanu samayno oo maamulka dekeda iyo wasaaraddu ay sameeyaan ayaa fududaysa in maaragtay ay wax walba aynu si sahla ugu degaanin markabkan iyo shirkaddan lamo oo inooga yimid china waa wax lagu dhiirado waa wax qurux badan wax wanaagsan baad soo kordhiseen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan rajeynaynaa layman kalena inaad soo kordhisaan oo inta ka badan dekeda dee waa lagu soo maalgaarin laakiin waxaan rajeynaynaa deked tan ka casrisan oo ka weyn in looga guuro insha allah mustaqbalka dhow oo shaqadeedu ay socoto meel fiicanna marayso ay soo gaartay saaxiibkay maxamed soomaali wax fiican baad sheegtay taagagan millions dollar way bay joogaan waa mobile system way shaqo badan oo casriga dekeda ka jirta laakiin digitalkana waa kula waa waa waa waa kaala shaqeynayna intaas arabtay inaan kugu darnay waa kugu darayna saaxib waa kula shaqeynayna madaxweyne suge doctor cofi wuxuu dekeda caraa dhexyaacsan waa mahadsan tahay soo dhawow baan ku leeyahay barasho wanaagsan dekeda caraa dhexyaacsan waa run sababta kutaan dhismaa ka socda meeshaan waxay ahayd warehousyo aad hadda ujeedaan oo kutandar baakinka ah waa la dhisay haddaa la dhameeyay i think laba week saddex week ka hor bay shaqadan ku bilaabatay oo kontenarada in la dhigo xagga dambe shaqaa ka socota warehousyada maraakiibtan ku aadan oo qadiimka qeybtaa dambe marka la dhameeyo yana waxaan rajeynaya in la dumiyo ishaga sababta ku tahay contenarkii baa soo badanaya meel la dhigona lama hayo dekeda capacitygeeduna aad buu yaryahay shaqada ka socota dekedana aad bay u baaxad badanta marka insha allah wixii